الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب العزم بالدعاء ولا يقول إن شئت هذا كان باب العزم وعزمي أما قوينتي لقويني لجزميني بالدعاء بريد إلهي لبريي taas buu baabkeedii yahay oo ruuxu ducadii inuu jasmiyo gooyo aanu waxba mashiico iyo tacliiqeedba aanu laba iman walaa yaqul iyaanu odhanino ruuxii daaciga ahaa in shita ilaahu haddaad doonto waxaa isii ama dee wasaalfaadaha inoo soo socota waa casmi la-aantii taasi ama jasmi la-aantii bal taas buu baabkeedii yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata وزuhayr بn xarbi جamيعا can ibni culayata qaala abu bakri xadaثna ismaaعiil bn culayata can cabdالcaزiiz bn shaybi can anasi qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam bal kolley wuxuu sheeka u kala qaaday abubakr iyo زuhayr walow ibn culaye ay ka wariyeen cibaarada abubakr baa tan ahayd xadaثna ismaaعiil bn culaya kolley cibaarada زuhayrna way ka duwantay ama ismaaciil ha ku gaabsado ama halkaa xadaana ayaanu dee canba ha ka cabire wuxuu yihi anas ibnu malik qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi idaa dacaa hadduu ducaysto axadukum axadkiin ilaahay uu baryo faliyaczim macnaa liyajzim weeye casmigu waa aljazmi manaa ha gooyo oo ha jasmiyo fi ducaa'i ducadan uu ducaysanayo jasmi la-aanna ma casmi la-aanti san bay noqono walaa yaqul yaanu odhanin allahuma ilaahow in shiئta haddaad doontid faacdinii isii waxaa faina allaha ilaahay laa mustakriha lahu laa mukriha lahuna lafdiga waa la inooguba dambeeyaa waana isla macnown labadoodu siintiyo ta'duna waxba dee dalabya ma keenayso ee cid qasbaysa ilaahay oo waxaan waxaanu iraadayn dee isaga ku xambaaraysaa ma jirto marka kalaamkan iyo tacliiqanna dee ciddii laba qasbi karaa la yidhaha haddaad doonto waxaa samee haddii kalena waaba lagugu ikraahi karaabaa meeshii imanaysa ee hadalka ayaanu odhanine ruuxu dalabkiisa iyo wixii uu weydiisanayey ha gooyo raqbaduna say noo soo socota iyo baryad iyo taasna ha weyneeyo bal kolley waxaan arki doonaa waa saddex xad markaa ama xadiis labaad iyo dariiqiisa markaa waa isla macno une waan dhammaynaynaa baabka axaadiidiisa bal wixii ay culimmadu yidhaaheen oon kusoo yar laami doonaa macnahan an xadaثna yaحya بن أyuba وqtaybaة وبن xujri qaluu xadaثna ismaaعiil yacnuda بna jaعfari can اlcalaaءi can abihi can abi hurayrata bal labada sanad ba ismaaciil baa ku sugan ee ismaaciilna waa ka horena waa ismaaciil ibnu ibraahim ibnu muqsam اlasadi mowlaahum weeyaan ibnu culaye loo yaqaanay kan kalena waa ismaaciil ibnu jacfar ibnu abi zureyq weeye oo nin ansaaro reer bani zureyqa weeye labadoodu dabaqo keliya weeyaanoo waa dabaqadan bal xaafid ibnu xajar haddaan istilaaxiisa raacno qolada sideedaad ee ruwaadda weeyaan ama atbaacu taabiciintii dhexe weeye labadooduba waa rijaasha kutubta lixda ah ee weliba xufaadda iyo siqaadka iyo asbaadda ahaa labadooduba saasay yihiin markaa xagga marka la eego ismaaciil oo kale ibnu culaya boqol iyo saddex iyo sagaaشhankii hijraduu dhintay adugu markaa kolley ibnu jacfarna boqol iyo siddeetankii oo intaasay kala geeru horeeyeen se qaaliban kitaabka meelahan ay kusoo noqnoqdaan inta badan sheekhu khaasatan ismaaciil ibnu jacfar oo dee ama ay qolooyinkan ka wariya ay idlaaqaan waa kan cibaaradan baan aragnaa uu raacinayo si tamyiiz ahaan weeye uu ukala sooco labada ismaaciil bal markaa tan weeyo yacnu imika waa kan iskuma ken jiraano waa kan inoo kala caddeeyey yacnua mina jacfarin laakaan insha allahu tacaala waqti haddii la yidhaha ama dee waqtiyada inoo dambeeya inaan mar si bal daabit aan u yar samayn karno qolooyinka kitaabkeennan kuba sugan muslime isaga ka warisay isma labadooda dee ku kala warisay inaan bal wax isaga yar tilmaano bal waxaa intan soo yar dabdino in sha allahu tacaala in kana fi lcumri baqiya wuxuu yidhi haddaba ismaaciil ibnu jacfar can ilcalaa'i can abihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalama qaala idaa dacaa hadduu ducaysto axadukum axadkiin falaa yaqul yaanu odrhanin allahuma kfir lii in shiئta ilaahow ii dembi dhaaf haddaad doontid walaakin liyaczim ha gooyo oo ha jasmiya almasalata darabkiisa iyo ducada weeye masaladu halkan waa ducadii walyucadim ha weyneeyo alragbata waa baryadan iyo dalabkan uu ilaahay wax ka dalbaya ha weyneeyo macnaa ha weyneyda iyadu waa yubaaliq fii dalik aad ha ugu xeel dheeraado ducadii kuba celceliyo waa ilxaaxi iyo bal taas oo kale waa macno oo ha weyneeyo taas waxaa kaloo dee aan kuba fasiraynaa amba weliba xadiidka aakhirkiisna uu xoogeynayaa in raqbadan ha weyneydaya loogaba jeedo macnuu uu yahay dee almru biطalabi shay اcadiim اlkahiir ilaahay wax ku weyni ma jirto wax kastaba ilaahay waxaan macno lahayn buu u yahay waxba yaanu is odhanin mala waxaan waa weyn yaho waxaan ma helaysid iyo ilaahay kuma siinayo kuma aqbalaye shayga weyn ee badan ha dalba ilaahay subxaana wa tacaala haka dalbo ha weydiisto in kastaba waxaasi ha badnaado haba weynaado sawaane xadiidka aakhirkiisa maxay ah fain allaha laa yatacaadamhu shayun acdaahu fain allaha ilaahay laa yatacaadamhu ma weynaanayo oo macnaa shay ay calayhi weeye shay-un shay acdaahu uu bixiye wuxuu siiyey ilaahay agtiisa kuma weynaanayo waa ti aynu soo marnay xadiidkii abu dar ee dheeraa ee inii ya cibaadii inii xaramtu dulma kama bilaabmayey ilaahay nu yihi kiinii horiyo kiinii dambe insigii iyo jinkiinii hadday meel keliya isugu tagaan o waxi wadaydiistaan oon dhammaanba wixii uu weydiisanaya dhammaantoodba wada siiyo mulkigayga waxba taasi kama dhimayso haddaba ilaahay waxba kuma weynaa waxna agtiisa kuma badnaa fadliga ilaahay iyo cadihiisa wax kastaba kaba weyn ee raqbadiisa iyo dalabkiisiina haba weynayo bal waa xadiidka akhirkiisa taa inoo xoogeynaya macnaha horena dee waa isagu kollay macnihii xadiidku ku bilaabmay buu munaasib u noqonayaayo aad ha ugu xeel dheeraado isagoo ducadii ku celcelinaya laazimaya aan ka caajisayn oon kaba daalahayn xdثna اسحاq بن mوسى الأنصاaري qال xdثna أنس بن عyاaض qال xdثna الxاriث وهuو بن عبدالرحمن بن أbي dbاb عن cضاء بن مinاء عن أbي هurayرaةa qال أنه qاaل سنadka kollay nin inagu cusubi ma jirto xاriث بن عبدالرحمن بن أbي dbاbna waynu soo maray habeen dhoweydna waynu soo maray kolley waxaanan habeenkaaba idhi waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey ahaa xaarit ibni cabdiraxmaan ibni cabdillaahi ibni sacd ibni abi dubaab baa la yidhaha waa nin reer dawsoy abi hurayre iyo isla reer ahaayeen laakiin waxaan leenahay waa khaamisa caddoobni minaana waa haalisa ama qolooyinkii taabiciinta ee dhexen waxaana jirtay markii aan soo haynay dibi ku soo jirnay baabkii uu sheekhu u dhigtay laa cadwa xadiidkii walaa yuriidu mumridun calaa musixin weeye cudur laysu gudbiyaa ma jiro yaanu ruux xanuun geeliisu ama xoolihiisu ay bukaana ku xoolihiisu ay fayowyiin aanu ku soo aroorin oonu u soo gelin bal xadiidkaa waxaynu soo aragnay abuu salamata bnu cabdiraxmaan baanu ahaaye inuu labada xadiidba abu hurayra warinayay laa cadwa iyo laa yuriidu mumridun ama laa yuriid mumridun calaa musixin markii dambe se oo waxa weeyaan mid ka aamusay oo laa yuriidu inuu kuba daystay labada xadiidna waa laga wada maqlay halkaasaa waxaan ku soo maray xaaris ibnu abi dubaab ayaa wuxuu ku yidhi wahuwa ibnu cami abi hurayrata waa abu hurayre inadeerkiie abu hurayra dee xadiid kale aad noo sheegi jirtayoo isagiina markii dambe abu hurayra uu ku yidhi abaytiyo ama kelimo uu kuba hadlay taas baynu soo aragnay marka ninkaasi waa ninkaa abu hurayrena ilmaadeerka ahaayeen dee abu salamahan ka warinayana la dabaqa ahaa oo ninkaa dee abu hurayre la mujaalasoonayey ninkanna waa ninkan dambe ee ka dambeeyey in horta khaasatan taqriibka xaafid ninkan mooyaane nin kale oo magacan leh muu dhiganba oo horta kumaba sugno muu dhigan sheekhan sheekh maxamed amiin ah halkaa markuu joogayna ninkan unbuu kuba fasiray iyadoo dee muuqato farqiga weyn ee udhexeeyo nin boqol iyo dhowr iyo afartankii hijirada dhintay oo khaamiso oo atbaac taabiciintii raggii ugu dambeeyey oo midharhkii ugu dambeeyey saxaabun buu soo gaadhay abu hurayre iyo nin weynubaa soo gaadhi kara ama taabiciintii dhexe cala alaqal iyo wixii ka waaweynaa oo nin soo gaadhi kara maaha ninkani isku ninna waa kaba dhigay ninkaa kalena dikri kumaan arag oo waayo xadiidka riwaayo kumuu lahayn abu salama inoo warinaya laakiin wuxuu sheegay inuu labada xadiidoo abu hurayra kaa maqlayuu lahaa adi kaa kalena waad noo sheegi jirtay bal marka waa arrin yar tatabuc uba baahan kollay saa sheekhu yidhina dee dabaqadiisan uu yahay iyo halkuu sanadka ka gelaya maha da'daas waa aad buu ugaba yaraanaya waa ninkaa dee bal xaafid ibnu xajarna khaamisa uu kaba dhigay oo waxaan leeyahay labay kala yihiin laakiin de kolley waxa weeyaanuun bal ninkaa kalaa ah halkaa dikrikumu lahayne in la yar hubsado magaciisa oo dhan iyo tarjamadiis oo dhan iyo xariskan in cid ay u dhaxaysa abudubaabka iyo inaanay uba dhexayna lakiin kolley laba unbay kala noqonayaan wuxuu yihi markaa qaala qaala الnabiyu salى الlahu عalayhi wasalam laa yaqulana yaanu odhanin axadukum axadkiin allahuma kfir lii in shita ilaahu i dembi dhaaf haddaad doontid allahuma arxamnii in shita ilaahu haddaad doontid i naxariiso yaanu odhanin oo bal maala liyaczim ha gooyo ha jazmiyo fi ducaa'i ducada fain allaha ilaahay saanicun ku samaynaya weeye maa shaa wuxuu doono oo isagaa wuxuu doono samaynaya laa mukriha lahu mid cid isaga qasbaysa oo wax ku xambaaraysa oo ku dariqayaysaana isaga uma sugnaanin amaba jirteen bal kolley kitaabu dacaamadee ducadii baan kuba dhex jirnaa waana inoo socon doontaa waxyaalihii kuba tacalluqsanaa ee halkan ta iyada inooguma sugan ruuxu markuu ilaahay baryayo dee iyada ilxaax iyo ku-celcelinna waa shay aada u fiican oo xadiid tirmidi wariyaha waxaa kuba yimi in allaha yuxibu mulxiina fi ducaa kuwa ducada aan ka caajisin badsada taas oo kale ilaahay subxaana wa tacaala waa jecel yahay halkan xadiidka ta inooguma sugani bal dalabkii ruuxu uu dalbayey inuu gooyuu jasmiyo isagoon mashii'a ku xidhahayn bal taas baa iyada xadiidka inooguma sugano marka casmu lmasala waa ashiddatu fii dalabiha waa xirsiga dalabkeedii lagu dadaalayo la goynayo iyadoon mashii'o laguba xidhayaa jirin marka xadiidku bal taas baa inoogu sugan sheekuna wuxuu kaba cabirayaa halkan arrinka istixbaab buu kaba cabiray si wuxuu nahyigan tanziih kaba dhigay waa sa isaga kaba dhigay wala ibnu cabdilbar oo kale nahyigan taxriim oo kale iyo uu gaadhsiiyo uu kaba dhigo waxaana culimada inoogaba soo noqonaya sheekhu raximah اllahu tacaala waxaan la inoogu diiday iyagoo caddaynaya macnihiisa oo dee tan oo kale istixba isticmaalkan mashiicada dee markay sugnaanaysa uu meesheedii iyo maxalkeediina dhacayo waa marka ciddee waxaan laguba da hadduu diido oonu dooninba lagu darqiyi karo ikraah kuba suurtogelayaa marka uu meeshii jiro weeye ilaahayna subxaanaه wa tacaala dee arrinkaa waa ka nasahan yahay cid isaga dee waxaan kuba dirqiyayso ku qasbaysaana ma jirto marka waa kalaam lagwiyo oon macno lahayn horta waa midtaasi jaanib kalena waxay dee tilmaamaysaa ilaah waxaa haddaa doonta isi si waxaan waxaan dan ka lahayn oon u doonahaynoo waxaan uu doonaya madluubkaana wuxuu ka maaransay uu ka kaaftoomi kara ay tahay ciddan uu wax ka doonaya ilaahayna si wuxuu kaba maarmi karo ayay cibaaradani xambaarsan tahay oo haddaad doonto waxaa isi ujeedadu de haddaad doontona iskaba da anugu dee waxa weeyaan baahi aan u qabaa markaa meeshii maba jirto oo si wax kaaftoon madluubkii iyo almadluubu minhuna meeshu way kuba sugan tahay oo tan baa dee ta keentay nahyintan dee ruuxuna inuu raqbadiisa weyneeyo badiyo ku celceliyo si go-anna ilaahay wuxuu weydiisto bal taaba weeyaan oo ciddii bal matalan ikrahu cala shay oo waxay leeyihin ba dee markaa ruux dee ama cid la qasbi karo arrintii laga fudaydinayo leeya war arrin qasab maahae waa iyo ikhtiyaarkaaya haddaad doonto wixii bixi maanta laguma qasbaye taas baa hadalkan iyo maxalkani uu iman karaaye ilaahay subxaana wa tacaala xaggii dee waa hadal laqwiya iyo macnahana waa xambaarsan yahay saas baa dee ta keentay nahyintan iyo diidmada laynoo diiday arrinkaa iyo ruuxu inuu baryadiisi iyo baahidiisii waa loo baahanya ilaahay buu had iyo goor uba baahan yahay faqrigiisii muujisto tadaruciisa uu badsado iyo dee baahidiisaas taas baabay tahay qolooyinkiina sharax haysta kolley markuu hadalkaas dee imaam nawowiya baa lahaa walaa hadal xaafid lahaa iyana aan kuba dhex daray meesha ugu dambaysa waxaa ii taala sababulkaraahati ana fii hada lafdi waa qowlka labaad ka horay horeysiiyaan oo xaafid ibnu xajar ka horaa kan mudan buu yidhah waa kaa horean sheegayno mashiicadu ee cidda loo isticmaali kara waa fii xaqi man yatawajahu calayhi likraam oo kan dambe kaasaa kaba sii mudan bay idhaahdeen laakiin bal cibaarada hegta hadday idinkana idiin taalo وسبب الكراهة أن في hذا لفظ sورة الاsتغفاء استغفاa baa taala waxaana weeyaan meesha فأda un baa noon a weeye waxaa macnuu yahay أن في hada لفظ sورة الاستغناء haddii dee idin saxan tahayna waa sax ee waa ujeedadu cibaaradana haddaad doonto dee waxaa isii oo kale meesha maxaa ku sugan si wuxuu ka maarmayo de baahi u qabin ama waxaan uu doonaya ha noqoto ama cidduu kaba doonaya marka halkaa istikfaa de waa tasxiifkaun madaabicda kaba yimaadee meesha fa'daun iyadaa xafnu xajar oo kale fatxulbaari way saxnayd oo cibaaradiisa ahayd qiila almacna ana fihi suurat اlistignaaya can اlmadlubi wاlmadlubi minhu wاlawalu awlaa intaasi isagu ziyaadiye bal waxaan leenahay un haddii aynaan idin saxnayn saxda istiqnaa weeye istikfaa maha bal macne xadiiskuna iyo de waa ka ay noo cadba kolley baabku ama casharadu iska fududya waan intaan wadi karnaan wadaynaa baabu karaahati tamani اlmowti liduri nazla bih wuxuu u baabaysan yahay bayaani karaahati tamani اlmowti waa geeri tamani laguma tamaniyo karaahadeeda ay karaaha tahay lidurin dhib daraaddeed nazla bihi kusoo degay oo waxa weeye ruuxii haddii dhibaato adduunye ay ku timaado ama xanuun ha noqoto ama musiibo kale iyo dhib kaleo ku timi haba noqoto faqri iyo baahi haba noqotee inuu dee intuu noloshii nacayba uu ilaahay weydiisto inuu dilo taas wax toosan maaha karaaha weeye bal haddii aanu daynahayna wixii u odhanaya xadiidka inooguba imanay bal arrintaa karaahadeedii uu baabkeedii yahay xadaثna زhayr بن xرb qاl xadaثna ismاعيil yعnي بn culayaةa عan cabdالعaزيiز عan أnaس qaala oo wuxuu yihi abdالعaزيiز wa cabdالعaزيiز iبn صhayb in badan baan soo ar aragnay anas iبn malik ninkan ka warinaya ina صhayb baa la idhaah عan أnaس qaala wuxuu yihi anas iبn malik qaala rasuul الlahi صلى الlaهu عalيه waسلم rasuulki ilaahi baa wuxuu yihi laa yatamanayana yaanu ku tamaniyin axadukum axadkiin yaanu dooninba weeye weydiisan ilaahay ku tamaniin almowta geeri lidurin dhib daraaddeed nazala bihi ku degay waa dhibtii dunawiga ahayd weeye ee waxa weeyaan xaggii ama badankiisa ha ku timaado maalkiisa ha ku timaado faqri kale adu waa dhibaato un adduunyo nazala bihi fain kaana laa budda bal haddii dee intay arrintu adkaato noloshiiba geeri kaba fadilayo oo kolley aan u daynahayn weeye fain kaana hadduu yahay laabudda mahuraan iyo dee laga maarmo ama mutamaniyan ku kolley tamaniyaya hadduu yahay falyaqul ha yidhaaho allahuma ilaahayow axyinii inoole maa kaanat ilxayaatu noloshu intay tahay khayran lii maadi waa tii dee mastariyad ahayd waa muddata kowni lxayaati khayran lii waa intaa ay noloshu mid ii khayr la ay tahay idaa oo adduunyo iidaa watawafanii ruuxdayda qabo oo idil idaa kaanat hadday tahay alwafaatu geeridu khayran li mid ii khayr badan isagaa ilaahay og saroon ee hortaa iskaba daayo way xataa ducada yaanu ku ducaysanin way iska daayo kol hadday arrintu tahay duri dunyo isaga adduunyo kuba yimi laakiin haddaanu daynayn kol haddaanu daynahayn san haba idhaha ilahay baa subxaana watacaala og saa u khayr kale ee bal taa ha weydiisa saa kolba u khayr kale ilahay ha weydiiso xadaثna بن abي khلف qال xadaثna rwح qال xadaثna شhucbة وxadaثnي زhayر بن xرب qال xadaثna cafاn qال xadaثna حmاd yعnي بن سلمةa kilaaهma adaba حmاd بن سلمة iyo شhucبة بن الحajاaج labadooduba can haabitin haabit bay ka wariyeen can أnaسi عan النaبiyi صلى الlaهu عليه وsلم bmثlhi xadiiثkan anas cabdالعaزيiز kaba wariyey mid laba mida غayra أنahu qaala wuxuu yihi oo isagu riwaayadan imika dambe inooguba sugan xadiidkii marfuucaana laba socota min durin asaabahu halkan lidurin nazala bihi ayay waxayd laa yatamanayana axadukum lmowta min durin laabtiiyo mintuna waa isla mid minta dambena waa tacliili weeye waa min durin min ajli durin asaabahu isaga asiibay dhib heshay daraaddeed yaanu ugu tamaniin xadaثnي xamid بن cmر qال xadaثna cabdالواxid qال xadaثna cاaصm عan النضr بn أنaس وأنaس ywمaئdi xay oo cاaصم الأحوal baa leh ndr iبn aنaس iبn malik baa noo waramay maalintaa uu dee aabihii baanu kaba waramaya waktigaa uu nadir aanu xadiidkan kaba maqlaynayna anas uu noolaa waa joogay oo muxuu yihi wa anasin yoma ibn xayim qaala anasun anas baa yidhi nadr ibnu anas baa odhanaya anasna markaa weli waa nool yahay anas baa yidhi lowlaa ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalama qaala haddaanay jirin rasuulkii ilaahay inuu yidhi laa yatamanayana axadukum اlmowta latamanaytu waa waqtigii dambe ee fitanti iyo dhibtina iskaba badnaatay haddaan nahyigaa rasuulka ilaahay naga nahiyey inaan geeri ku tamanina aanay jirin waan ku tamaniyi lahaa ilaahayna waan weydiisan lahaa taas buu yihi bal saxaabi kalena waan arag waan arki doonaa haddii ala idhaha waa khadbaab oo hadalkiisanoo kale yidhi bal axaadiisan waxay noogu sugan kuwan imika aan hayn iyo kuwa xadiidkan anas iyo kuwa imika inoo bilaabmaya laba xadiis oo kale inoo dambeeyo iyaguna mid khabaab iyo mid abu hurayre oo macnaha nun kuba yimi bal inay karaaho tahay ama dee nahyi uu kuba yimi baan leenahay karaahaba yaan kaba cabirinbe in geeri lagu tamaniyo oo ruuxu dhib kuba timi oo ama xanuun ku raagaya ama baahiya ama dhibaato kaloo haysato inuu geeri ugu tamaniyo kuba ducaysto taasba wey kolley culimada hortan waxay ku qaydaan wixii mashaaq iyo dhibaatooyinkii adduunyay ku qaydaan waxaanay culimadu yidhaaheen hadduu ruuxu darar iyo dhib ka baqanayo diintiisa oo inuu fidnoobuu ka baqanaya diintiisii bay dhibaatadani kuba timo oo dee macnaa fitno xaggaasuu kaba baqanaya iyada hadduu ilaahay baryo markaas karaaha kuma sugnuu geeri weydiisto waayo xadiidku markaa min lidurin nazala biha ama min durin asaabahu iyo bal waxyaalaha waa imika lafdigan ama alfaadan aan hayno xadiidka khabaabna way nooguba iman doontaaye bal taas baa adugu bal meeshii jirta mafhuumkiisa oo dee durkan bay ku fasireen kii adduunyo markaa mafhuumku wuxuu noqonayaa haddii arrintu ay tahay fidno diinado kaba baqanaya inay kaba duwantay haddaan eegnana dad aada u badan oo ummadii dee dadkii akhyaartii iyo ahaaba selafkii raggoodii mudmudnaa kaba mida ayaa markay kaba baqdeen fidno ahaan inay diintoodii kaba fidnoobaan taasay ilaahay weydiisteen bo dee bal bukhaariyo baaba lasoo naqliya inuu taas mar dee waxyaalo jiray daraaddeed iyo aymo kale barhkood iyagoo wax kaleba ahayn oo qadinimo loo magacaabay ama loogu yeedhay oo kale taas oo kale dee ay ka baqanayeenna mala inay kuba fidnoobaan mala dee si adigu wuxun ay kaba yimaadaan oo weliba raggan dee kitaabkan riwaayaadkooda aynu kuba aragno kaba mid aho dee ilaahay weydiistaba markiina ilaahay kaba aqbalo dee arrintuba saas way jireene bal adigu waxa weeyaan haddii fidno diineed arrintu ay tahay baabku waa furan yahay waa fidnadii adduunyo iyo dhibtii adduunyo waxaa bal matalan taa haddii dee ruuxu uu nahyigan khilaafu adkaysan waayo arrintu ay kuba adkaatayna dee wuxuu ku ducaysanayaan sida xadiidka anas nooguba sugan ducadaas ilaahay uu baryayo sida roon inuu isaga u yeelo isaga u roon xadثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna cabdاللahi بن idrيس عan ismاعيل بن abي khالd عan qays بن abي xاazm qaaل dklna عalىa khbاab khbاab baanu usoo galay walxaal igtawaa uu iskubay oo sabca kayaatin toddoba dabbuu fii badni calooshiis oo uu xanuunsanayay kolley xanuun adag baanay ahayd uu iskubay toddoba dab baa kuba yaalay calooshiisa uun faqaala wuxuu yihi khabaab ibnularat baa odhanaya low maa ana rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam nahaana an nadcuwa bilmowti la dacawtu bihi kolley waa tamanigii un iyo dacwa isla mid halkan low maana lowlaadii bay la mid tahay oo waa tii un bay la mid tahay oo waa xarfu imtinaacin liwujuud weeye oo dee waa tii taasi ahayd oo imika waxaan dee aybalwaxa weeye uu ducadii maanta iyo inuu taa ku ducaysta meesha kaba saaray isaga uga reebtoonaatay waa rasuulka ilaahay nahyigiisan jira xarfu imtinaacin liwujuud waa sidii lowlaadii iyo lowmaa iyo waa isla baaba ama isla macno una waa dee macnahaasay wada leeyihiin haddaba haddaanu jirin ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam nahaanaa inuu naga nahiyay an nadcuwa bilmowti geeri inaan ku ducaysano la dacawtu bih oo daahirka xadiidka waxaaba weeye malaa dee xanuunkan iyo dhibtan iyo aada u badnayd ee laba kulantee keentay inuu dadkaa isaguba dhibka badan oo xanuunkii hayay daraaddeed uu isu gubo ayuu inuu taa uba ducaysan lahaa kolley waxa weeya tirmidi oo kale waxaa la socotay ama ahaydba inuu sheegay waqtiinay soo martay rasuulka ilaahi isagoo laba joogo hal dirhama aan u helahayn bal isagana waa dadkii markii horena maka aada loogu dhibay oo dee nin mawlu ahaayo lago aan reer maka ahaynoo waa la dhibay islaamkiisa daraaddeed baa lagu dhibo waa la gubi jiraa la yidhi haweenay sheeganaysay baa dhabarka iyo madanayaal kuma gubi jirtay si uu gaaloobo une dee isnatii buu diinta kuba adkaysanaya markaasaa wuxuu laha saasaana soo martay maantana dee aqalka dhinacayga halkan waxa yaalla buu leeyahy afartan kun oo dee taasa malaa dee dirham buu ujeedaa riwaayo iyadna bukhaari oo kalea uu sheegaya asxaabtiisii hore tagtay inay dhinteen iyagoo wax adduunyadu ay ka nuqsaamisay jirin annaguna waxaan helay maal inaanu ciiddaa gelino mooyaane inaanu turaabkaa yeela mooyo malaa dhis buu uga jeeda aqal aan gelino mooyo meel kaleanu waxaan kuba samaynaba aanaan u helayno taasta aad moodo xadiidkiisay laba socotaye isagoo fidno adduunye iyo waxyaalahaas iyo dee maalkaa laguma furay ee iyagii uba furmee dadkaa horena ee uu kaba baqanayo inay fidno kuba noqoto ajrigiisii nuqsaamsasta uu kaba cabiro lafdiga bukhaari iyo inay tegeen iyagoo wax adduunyadu ay kaba dhintay aanu jirin ee umuuraha caynkana uu lahaa tanaaban u ducaysan lahay ana ahan xaggan xanuunka xanuunka saabir buu kaa kuba sabraye umuurahana aban ilaahay u baryi lahaa inaan dee waxa weeya isagoo dee taa kaba baqanaya inaan dee waxa weeyaan uu naftaygaba qaadee laakiin nahyigaa rasuulka ilaahay baa jiro bal umuuraha kale aan tilmaamayaana waxay keenayaan sababtan uu dee adduunyadii u nacay ee uu geeri ugaba fadilayo ugaba ducaysan lahaa geeri haddaan nahyigani kaba hor joogin inay umuuraha kale iyo fatxiga adduunya iyo waxyaalahaba ahayd xadaثna isxaaq بn ibrahima qaala akbarana sufyaan bnu cuyeynata wajariir bn cabdilxamidi wawaqiicu xa وxadaثna بn نmayri qaala xadaثna abi xa وxadaثna cubayduلlahi بn mعaadi وyaحya بn xabiibi qaala xadaثna mctamir xa وxadaثna mحamed bn raafici qaala xadaثna abu usamata kulhm kale waa rag lixu inoo tiriye matn inooma dambeeye waa xadiidkii hore markii hore waxaan soo aragnay cabdالlahi بn idris inuu ismaaعiil بn abi khaalid kaba wariyey imikana afarta marka hore wada socda mee saddexda sufyaan iyo jariir iyo waqiic saddexda iyo cabdullaahi ibnu numayr oo ka sanadka labaad oo afar iyo bal matalan marka la eego muctamir oo shan ah iyo abu usama waa lix lixdooduba waxay ka wariyeen can ismaaciil ismaaciil ibn abi khaalid bihada isnaadi isnaadkii makaan kaba soo baxnay can qays can khabaab xadaثna mحamed بn raafic qaala xadaثna cabdالرaزaaq qaala akbarana macmar can hamaam bni munabihin qaala hada ma xadaثna abu hurayrata can rasuuli اllahi slى اllahu عalayh waslama fadakara wuxuu sheegay axaadiiثa axaadiiث buu sheegay minha axaadiiثa waxa kaba mid ah waqaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayh wasalam laa yatamanى axadukm اlmowta walaa yadcu bihim kolley laadu waa naahiyo ficilkana markaa way jasminaysaayo dee waxaa lagu jasminayaa xarfu celihii oo la gooyo imikana tamanaa waatanoo xarfu celihii muu go-in haddaan odhan lahayn waa khabar ima laadu naafiye weeyo dee macnaheedaa markaa nahyiya iyadaana halkaa kagaba xeel dheer nafyiga nahyiga meelahaasana kagaba xeel dheersan hore usoo marayba walaa yadcu bihidan dee isku cadfan bo taas ficilkii laguma jasmiye bal waxaan leenahay in arrinkani kollay horena kitaabka waan ku soo aragnay luqada carbeedna ashcaartood iyo keyrkoodba way dhacdaa kolkol iyadoo dee jaasimka joogo oo xarfu celihii aan la goynoo bal ishbaac un xarakadii imaka fadxadii oo la jiiday ayuun baabay tani kaba dhalato dee adigu waa kolkol way timaadaa in dee luqada carbeed way kuba yimaadaan axaadiisa qaarkoodna way kuba yimaadaan waa laga yaabaaba dee yani qiraa'o dee malaa waxaan filayaa kuwan sabcada aqriya inaan ahayna meelo qur'aanka ka midoo taas ay dee bal matalan kuba yimina way jiraane macnaha nahyigii baan ku laqbaynayaa laa yatamanaa ay laa yatamana yaanu ku tamaniyin axadukum axadkiin almowta dhimasho walaa yadcu bihi oo yaanu jeclaysan uu yidhaah aanu odhana lamaad dhimatidba walaa yadcu bihi yaanu ku ducaysan min qabli an yaatiyahu intaanu uba iman macnaa dhib kastoo kuba yimaado dee dhibtaa diineed ayn ha sabro ha adkaysto oo bal matalan sabirka iyo dee qadaha iyo qadarkaa ilaahayna ha ogolaado bal taasba weeye yaanu ku ducaysan tamaniina marka rasuulka ilaahi muxuu yihi inahu shaniya idaa maata hadduu dhintay axadukum xadkiin inqadaca camaluhu camalkiisa u go-aya oo dee ruuxani in kastaba dhibi ha ku haysatee inta aad nooshahay salaada aad tukanaysa iyo soomkaa iyo wixii kale khayra waa ajri kuu socdo uun ajrikuu socdow ee waxa weeye camalkiisi laakiin kol haddaad dhimato camalkii halkaasu ku go-ay wainahu shaniye laa yaziidu uma ziyaadinayo almu'mina ruuxa mu'minkaa cumruu cumrigiisa dee sii dheeraada iyo noloshiisaasi ilaa khayran kol hadduu ruuxu mu'min yahay cumrigiisaasi khayru mooye wax kale uma ziyaadinayo bal markaa waxa weeye kollay macnu waa inoo cad yahay oo ruuxa mu'minkaa cumrigiisa dheer ajri iyo hawaabuun ayuu sii helayaa faa'iiday isaga u tahay dhibtan kale markaa ha ku sabro dee taasna ha ku daysto waayo haddii kale ad ruuxu dhinta camalkiisa waa go-ayo dee halkaasuu ku joogsanayaa qw man axaba liqaaء اllahi axaba allahu liqaءah waman kariha liqaaء اllahi kariha allahu liqaah ruuxii jeclaaday ilaahay la kulankiisa ilaahayna waa jeclaada la kulankiisa oona ruuxa naca ilaahay la kulankiisana ilaahay waa nacayaaba isna la kulankiisa bal xadiidka lafdigiisii weeye tafsiirkuna in shaء allahu taعala xadiidka caaisha ayuu inooguba iman doonaa xadaثna hadaam بن khاldi qاaل xadaثna hmaam qاaل xadaثna qtاadaة عan aنس بn malik عan cbaadaة بn الصamit laba صxaabi baa kala warinaya marka أن النabiya slى الlaهu عalيه وasلم qaala man axaba liqاء اllahi ruuxa jeclaaday ilaahay la kulankiisa dee kale liqاء اllahina bacd اlmowt un weeye axab اllah liqاahu ilaahayna waa jeclaadaa oo waa jecelyahay liqahiisa oo dana dee kl waman kariha ruuxa naca liqaa allahi ilaahay la kulankiisa nacana kariha allahu liqaahu ilaahay la kulankiisa waa nacaya kollay tafsiirku waa inoo dambeeya xadiidku inooguba iman rasuulka ilaahay baana fasiri doona waxadaثana mxamed ibn musanى wbnu bashaari qaala waxa yidhaha labadaa mxamed xadaثana mxamed ibnu jacfari qaala xadaثana shucbat can qataadata qaala samictu anas bna maliki yuxadiثu can cibaadaةa bni الsamiti can الnabiyi slى الlahu عalيه waslama mila xadiidkaa hore mid laba mida balkaasi wuxuu aha xadiidkii cubaada xadiidkii caaisha waa kan tafsiirkuna inooguma sugnaa xadaثna mحamed بn cabdالlahi الruziy qala xadaثna khaalid بn الxاariث الhujaymiy qala xadaثna sacيid wa sacيid بn abi caruba can qataadaةa can zuraaraةa wa zuraaraة bn أwfa can sacd bn hishaam can caaishata qaalat waxay tihi caaisha qaala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم man axaba liqaaء allahi axaba allahu liqaa'ahu waman kariha liqaaء allahi kariha allahu liqaa'ahu faqultu waxaa idhi yaa nebiy allahi nebigii ilaahayow akaraahiyat lmowti ma geerida nicitaankeeda la kulankan ilaahee la nacayo ee ruuxa nacay la kulankaa ilaahayna ilaahay isna la kulankiisa uu nacaya ma geeri iyo dhimashada oo la naca fakullunaa dhammaantayo nakrahu lmowta ruux geeri jeceli ma jiro dhammaan ma geeri waan inaanu adduunyo joogno maan iskaba jecel lahayo geeri waan wada nacaynaa iyo dhimasho faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh laysa da kadalika arrinku kaa kadalika arrinkaa aada sheegaysa geerina caybkii maaha macnaa dee waqtigan ruuxu geerida waabuu nacayaayo waaba markaa ilaahayna subxaana watacaala liqiisa waa nacaya laakiin dee wakti bay taasi tahay markaa sakaraad ku yimaade inta adduunya iska caafimaad qaban ruuxu geeridan uu nacayo maaha ruux laqihii ilaahay markaa waxa weeyaan nacay oo waciidkan mudanaya ma aho arrinku ama waktiga dee kurhigani uu yahay mid la fiirinayo maha kaa aada sheegaysay intan la nool yahay walaakina almu'mina ruuxii mu'minka ahaa idaa bushira haddii loo bishaareeyo biraxmat illaahi naxariista ilaahay iyo waridwaanihi raalinimadiisa iyo wajannatihi jannadiisa loogu bishaareeyo waqtiga loo bishaareynayaana waa waqtigaa naftu ay ka gurmaysa weeye waa muxtadarkii geeridu ama mowdka uu kuba soo xaadiro markaas weeyaan ayaa malaa'igu uba imanaysa waxa la tusayaaba meeshii uu lahaa iyo halku geli iyo waxaan uu mudanayo naxariistii ilaahiyo ridwaankiisaa loogu bishaaraynaya marka caynkaasa dee si uu meeshaa u gaadho waxaa la tusayo ama loogu bishaareeyey uu helo ayuu axaba liqaa allahi uu jeclaanaya ilaahay la kulankiisa fa axaba allahu liqaahu ilaahayna la kulankiisa uu jeclaanaya waina alkaafira kii gaalka ahaa idaa bushira hadi marka loo bishaareeyo bicadaabi illaahi wa sakadih ilaahay cadaabkiisa iyo cadhadiisa iyadna markaa lagu soo xaadiro ayaa la tusayaaba maqaamkiisi iyo mansilkiisii baa la tusayaa cadaab ilaahay baa iyo dee cadhadiisaa loogu bishaaraynaya dee arrinkana iminka waa mushaakalo un bishaarada horey la socotaye tani bishaaro maaho bishaare waxaa la yidhaahdo warka la ruuxa ka farxinaya loo sheege laakiin dee hadalkii hore inoolaba socotay waana dee walow qur-aanka fabashirhum bicadaabin aliim ba wata qur-aanka kuba sugan wain alkaafiriina bashira bicadaab illahi wasakhadi markaasuu kariha liqaa allahi ruux markuu arko dee waxa uu ku dambaynayo isagoo nacaya meeshan uu gelayo ayuu dhimashadii iyo la kulankii ilaahayba nacayaayo wakariha allahu liqaahu ilaahayna la kulankiisuu nacaya bal markaa xadiidkan intiisan dambe ee imaka caaisha iyo su-aashan ay weydiisay hadday tahay xadiidka intiisii hore iyo xadiidkii cubaadat bnu saamit iyo xadiidka abu hurayre iyo dhammaan kuwa inoo fasiraya weeyaan oo waktigan ilaahay subxaanaه wa tacaala ama liqihiisa la jeclaanayo ama la nacaya waa markaa cinda alاxtidaar weeye karaahadan markaa ay ka dhalanayso ama dee ay qaabilayso karaahadii ilaahay ama jacaylkii ilaahay qaabilayaana waa waktiga caynkaasa waa cinda الnazci waa waqtigan toobadana la aqbalayn ruuxuna toobad uu keenay iyo iimaan iyo waxaan lagaba aqbalayn albaabka toobada uu xidhmayo ayay arrintu noqonaysaa markaasaa ruux kastaba wixii isagu uu mudanayay loo sheegaya looguna bishaaraynaya kuwii ahla sacaada si ay mansilada fiican u gaadhaan ee loo tusay ee loogu bishaareeyey bay geeri jeclaanayaan kuwii kalena sidee waxa weeyaan waxay de m waxay ogyihin meeshay gelayaane markaasay geeri nacayaanoo markaasaa umuurahani dhacayaan xdثna محamed بن بشhاaر qال xdثna محamed بن بkr qال xdثna سعيid عن qtاdة بhda الاسناaد xdثna abوbكر بن أbي شhيبة qال xdثna علي بن msر عن زكريا in أbي زائدة weeye عن الشhعبي عن شhريح بن هانية عن cاشhةa kl شhurيحna waxaan filaya in horena usoo maray waa شhurيح بن هانية waa nin mخdrma weeyaan oo dee kale ثiqاaت الرuwاad kaba mid ah ee شhacbina waa taabicigii macruufka ahy ee caalimka ahy عن cاشhaةa qالت قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم mن أحب لقاء اللhi أحب الله لقاءه وmن krهa لقاء اللhi kariهa الله لقاءه والموت qبلa لقاء اللh inta baa inoola socota inta hore waa intii aan soo laqbaynay geeriduna la kulanka ilaahay bay ka horeysaa ujeedadu la kulanka ilaahay waa baعd الmوتun inta aan la dhiman dee liqahii ma jirto ee la kulankan ilaahay waa bacda almowt oo geerida ka soo horeynaysa kollay bal intan xadiidku suu inoogu wada socdo daahirkiisu waxa weeye inuu wada marfuuc yahay walo xaafid ibnu xajaru leeya waxaa ii muuqda waa sida xadiidkan markuu dee baabkan sharxayeyba intani inay caaisho kalaamkee tahay oy dee umuurahan kalaba soo baxday uun bal waa sida uu yidhaha laakiin taasba isba ma jesmiyo ee taas baa ii muuqatuu leeyahay wاlmowtu qabla liqaa ilahi lakin dee macnuu waa macnaha cad oo la kulankan ilaahay kolley waa geeri dabadeed unbuu imanaya xadaثna isxaaq بn ibrahim qaal akhbarana ciise bn yunuس qaal xadaثna zakariya can caamirin caamirku waa shacbigii imika marka dhaweyd aan soo arkaynay qaala xadaثanii shurayx bnu haniya ana caaishaةa akhbarath ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalama qaala bimilihi xadaثna سacيid بن cmri الأشcasiy axaadiثu aad bay de waana isla mid waanay fududahayo kaley casharku inoo socan bin الlahi taعalى xadaثna سacيid بن cmri الأشcasiy qaal أخbarana cabsar can mdrفi mdrف بn cabdالlahi بn shakir weeye waa taabici koley macruuf ahaa caamirna waa shacbi can caamirin can shurيx بn hani markaa saddex taabici baa xadiidka sanadkiisa israacay boo ku wada jira عن أbي هريرةa qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم mن أحب لقاء اللhi أحب الله لقاءه وmن kariهa لقاء اللhi kariهa الله لقاءه taas baa rasuulka ilaahi صلaوaaت الlahi وسلام عليه uu yihi qaal wuxuu yihi markaa شhurيح بن hani baa odranaya markuu xadيidka abu هureyre ka maqlay dee arinkaa caaisha ay tidhi rasuulka ilaahay weydiisay baa karaahiyat اlmowt fakulluna nakrahu lmowta taas baa isagana kusoo dhacday oo dee uu leeyahay dhammaanba waatan aan geerida nacayne dee khalaasba waaba la halaagsamay tii baa deeta uu u fahmay markaasuu si wuxu hubsado ayaa wuxuu ihi faataytu caaishatan u imo faqultu waxau ihi yaa uma almu'miniina samictu waxaan maqlay abaa hurayrata yadkuru xaal uu sheegayo can rasuuli illaahi salى اllahu عalيyه wasalam xadiiثa xadiid uu ka sheegay in kaana kadalika hadduu arinku kaa saa yahay oo in kaana hadduu yahay oo dee shanigii amarku kadalika saa san xadiidka kuma soo aroortay arrinku yahay faqad halagnaa dee waaban baaba'nay waan halaagsanay waayo dhammaanba dee waa nacaynaaba geeridii oo markaa ilaahay waa nacayaana dee liqihayni oo dadkaasaan ka mid noqonayna faqaalat waxay tidhi caaisha ina alhaalika ka halaagsamay waa ka halaagsamay xaqiiqa ahaan halaagsamay man halaka bqowli rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslm waa man halaka ruuxii halaagsamay bimuqtaضى qowli rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi siduu keenayo macnaa ka halaagsamay xaqiiq ahaan u halaagsamay waa rasuulkii ilaahay markaa waxa uu keenayo kalaamkiisu kaa ku halaagsamay ujeeddadu ku sifoobay arrinkaa rasuulka ilaahay uu tilmaamay eh wamaa daaka arrinkaasi muxuu yahay arrinkaas dee waxaa aada imika kaba cabanaysay iyo xadiidka aada maqashay qaala wuxuu yihi markaa shurayx wuxuu yihi oo dee abu hurayra yihi qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam man axaba liqاء اllahi axab allahu liqaءahu waman kariha liqاء اllahi kariha allahu liqaءahu walaysa mina waa hadalkii shureyx annaga naga mid maaha axadun axad waa se caaishaba tidhi laakiin de tii baa maanta iyada markii la weydiiyeyna jawaabtii rasuulka ilaahay u jawaabay bay u jawaabaysaa waayo cilmigaasay iyadu haysay axad annaga naga midi ma jirto ilaa ou jiro wahuwa yakrahu lmowta geeri waa nacaya nin kastaaba geeri maanta nin geeri jecli ma jiro faqaalat waxay tihi qad qaalahu rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm xadiidka rasuulka ilaahay uu yihi oo waa xadiidkii rasuulka ilaahay walaysa biladii tadhabu ilayh lakiin arrinku maaha kurigan la sheegaya biladii kii tadhabu aada u kacaysay ilayhi xaggiisoo sida adigu mooday ee aada kula ay imika haddii aad kuma fasirtay uu kula noqday arrinku ma aha waa tan oo waxay tihi walaakin idaa shakhasa albasar markay ishu taaganto macnaa ruuxii sakaraadkii baa ku yimi naftii baa kasii gurmaysa indhihii baa kala furmo ishiisu maba laabmayso shakhasa basr waa taa laabta indhihii baa furmay indhihiisiiba basarkiisii baa taagmay oo ma laabmayo waxashraja sadru laabta naqaski iyo neefta ay ku noqnoqoto waa marka dee uu qirircdaynayan arkayno naftu inay kaba gurmayse nafaskiisa uu caali noqday macnaa waa taradada laabtiisii baa ciriiryantayoo taradada nafasu fi sadri nafaskiisii baa wuxuu ku laablaabmaya isagoo sawd bale laabtiisii washacara ljildu jidhkiina uu jiriircoodo watashanatat ay soo ururto oo ay dee markaa dee un alasaabicu farihiisina ay dee waxa weeyaan soo ay dee ururaan ee ay soo laabmaan oo kale manaa taqabadat weeye tashanajat ujeeddadu waa marka waa sifadii ruuxa muxtadarkaa weeye ruuxa sakaraadka ee naftu ay kaba socoto waa sifadii uu lahaa weeye facinda dalika oo dee farihiisna waa kuwa tawafay laabmay oo soo ururayba facinda dalika waktiga caynkaasa bishaaradii baa u iman ama nidaaradii baa uba iman oo waktiga caynkaasi marka heerkaa la gaadho wakti aan toobadiiba furnayn albaabkii toobadii kaba xidhmay uu dee la sugo in neeftu naftu kaba baxdo man axaba liqaala waktigaa ninka jeclaaday ilaahay la kulankiisana ee wuxuu kuba jeclaanayaane waxaa loo bishaaraynaya naxariistii ilaah iyo ridwaankiisii uu arkayaane axab allahu liqaahu ilaahayna la kulankiisuu jeclaada waman kariha waa ruux cadaab iyo ciqaab iyo dee waciidki la tusayna manzilkiisii xumaa ee loguna bishaareeyey ruuxa aynkaasi waktigaa naca liqaa allahi la kulanka ilaahayna kariha allahu liqaahu macnaa waxa weeyaan alkuru wاlxub اlmuctabar huwa cinda nazci bay leedahay markaa markaa nafta ay kaba gurmaysa ruuxa waa taas weeye maha inta la nool yahay oo dee ruux isagoo garanaya waxaa dee umuuraha rumaysan ilaahay wacdigiisiina rumaysan ayaa haddana kurhii dabiiciya iska jiro ruux naf noloshii waa la jeceliyo geeridii ruux kastaaba dabiica ahaan maha sharci ahaan be dabiic ahaan buu unacaya markaa kaas maha ka ictibaar kale ee waa kan ruuxa markii wixii uu muuqdaan ee laba tuso kuriga ama xubiga imanaya وxadثna isحاq بن ibrahيm الxandلي qال أخbarnي jarيir عan mdرف بhda الاسناaد نحو xadيiث cabsr xadثna abubكر بن abي شhaybة ومcاmr الأشعري وabو كرayb qالو xadثna abو usamة عن برayd عن أbي bردة عن أbي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم qالa mن أحب لقاء اللhi أحب الله لقاءه وmaن kariهa لقاء اللhi kariهa الله لقاءه أxاadiثii hor inoola midayey kale baabkiina halkaasaan ku dhaafay baabu fadli اdikri wاdducaa'i wاtaqarubi ilى اllahi tacaala wuxuu u baabaysanyah dikriga iyo baryada fadliga uu leeyahay iyo dhowidii ilaahay loo dhowaanayay kolley xadiidku inoo keenayaa in sha allah waxaan xadiidka ugu dambeeye aan ahayn xadiidka ugu dambeeye abu dar warinayo ahayn waa xadiidkii habeenka dhoweyd uu baabkan dikir kitaabkan dikrigii aynooguba bilaabmay waa xadiidkii buu inoo soconaya saa daraaddeed habeenka dhoweyd waa casharkii kan ka horeeyey uun ayaan kuba soo sharaxnay kusoo joogsanay waxoogaa imaka markaa waan laqbaynaynaa waayo xadiidkan xalay un soo maray xdثna أbو qرayb محamed بن العلاء qال xdثna وkiع عن جعفر بن برقاn عن يزيد بن الأصم عن أbي هريرةa qال أنه qاaل qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم iن الlaha ilaahay yquل wuxuu ku qowlaya أnا عinda ظن cabdي b adoonkayga melihiisa iyo waxa uu aniga igaba fisho unbaan ana agtiisa kuba sugnahayoon u xaqeejin وأna maعahu waatan duعadii fadligeed isagaan maciisa ahay waa maciya khaasa idaa dacani marka uu ibaryayo ee waana kaa ilaahay yihi udcuunii astajib lakum waxa fa inii qariib ujiibu dacwata daacina waa kaa yihi waan dhow ahay oon u dhowahaye ruuxii daacigaana ducadiisa waan aqbalayaaye bal iyaguna dee wixii aan uguba yeedhay ha ajiibeen hayna baryeen bal markaasoo maciisaanay markaa u ibaryayo waa fadligii ducada xdثna محamed بن بشhاaر بن عثman الcabdiy qala xadثna yaحya yعن بn سacيidi wa qطاn وبن أbي عadiyi wa محamed بن ibrahيم بن أbي عadi عan سulaymana whuوa التaymiy عan أنس بn malك عan أbي هurayرaةa عan النaبiي صلى الله عليه وسلم qاaلa qاala الlah عزa وaجل إdaa تqرba cabdيi miنii shibra adoonkaygu hadduu taaka ii soo dhowaado taqarabtu minhu diraacan ana dhudhun baan u dhowaadaa waa xadiidkaan soo sharaxnay waidaa taqaraba minii diraacan taqarabtu minhu baacan aw buucan waa shaki uun laakiin albaac iyo albuuc oo bacda la damiyo iyo albawc oo bacda la fadxiyo intuba waa isla macno sheekuna wuxuu leeyahay waa duulu diraacayi linsaani wacadudayhi wacadu sadri waata habeenkii dhaweydaa maxalita baan sheegayno waa ruuxu markuu labadiisa gacmood kala bixiyo dherarkaa intaas ilaa laabtiiyo laguba daray labadiisa gacmood ee dee uu midba gees uba taagay intaas baa la yidhaha qadru arbaci adruci baa yidhaaheen bal xadiidka wixii loogama jeeday ama macnihii laguma fasirina waa taan soo maray waidaa tani yamshi isagoo soconaya hadduu yimaadana ataytu arwalatan xadaثna mحamed بn cabdالlah clى الqaysiyu qala xadaثna muctamir can abihi bhada اisnaadi walam yadkur isagu muu sheegin eg markii horeba sulaymaan taymi waa laga warinaya xadiidka waxaa ka warinaya yaحya الqaطan iyo ibn abi cadi imika inankiisii muctamir baa kaba warinaya isagu jumladan ugu dambeysay waidaa tani yamshi ataytu arwalatan intaa muu sheegin xalay markii aan casharkan soo haynayna xataa ruwaaddii warinaysay waa xadiid abu hurayra unbuu ahaa dad kalea meesha inooguba sugnaa waxaana uu bal matalan aynu soo aragnay abu mucaawiya can alacmash oo isagana wain taqaraba ilaya diraacan taqarabtu minhu baacan uu yihi intaa ma sheegin iyo bal alfaada uu lahaada waynu soo marray lakin waa xadiidka aynu xalay un soo aragnay xdثna abubكر بن abي شhaybةa وabو qrayb lفظ لabي qrayb qال xdثna abو معaaوiyaةa عan الأعmشh عan أbي صالح عan أbي هurayرaةa qال أنه qاaل qاla رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم yqul الlah عزa وaجل أnا عinda ظن عabdي وأnا maعahu حيina ydkrnii markaa u xusaya isagan maciisahay fain dakranii fي nafsii dakartuhu fii nafsii wain dakaranii fii malain dakartuhu fii malain khayri minhu wain اqtaraba ilaya shibra taqarabtu ilayhi diraacan wain اqtaraba ilaya diraacan اqtarabtu ilayhi baacan wain ataanii ymshi ataytu harwalatan bal kale waa xadiidkii waa taas isaga kaasaan taasaan ku dhaafaya xadaثna abubكر بن abي شhaybةa qala xadaثna وakiع qala xadaثna الacmaشh can الmacrur بn swaydi can abi dri qala anahu qaal abu dar ba wuxuu yihi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulki ilaahay baa yihi yqul الlahu عaزa wajل ilaahay baa wuxuu ku qowlayaa kana waa xadiid qudsi kii horena xadiid qudsi buu ahaa qaala allahu iyo yaquul lahuna waa islaba mid bacda salaf san xalayba soo sheegnay hadday halkan yidhaaheen mee lama odhanayana waatan axaadiis inooguma timo qowlkoodaas dee nusuustii ayaa radinuba aan kaleen hayne man jaa ruuxa la yimaada bilxasanati xasane la yimaada falahu waxa u sugnaaday ruuxaas cashru amhaalihaa ay cashru xasanaatin amhaalihaa wey toban xasano iyadii lamida oo ruuxu hadduu xasano la yimaado ilaahay waa naxariistiisa iyo fadligiisa xasanadii tobankeed buu u gaadhsiinayaa oo halun looma qorayo bal looma laba iyo saddexun looma qoraye tani waa ugu yaraan ruux kasta oo xasano la yimina intaa uu helaya taasi waana fadli ilaahay xaggii iyo naxariisii iyo wacdigii iyo ballanqaadkiisii aan isaga dee noqonayn mid dee beenooba taasaan noqonayn oo man jaa bilxasanati falahu cashra amhaaliha waaziidu eg ilaahay wuxu uhi waan in kordhinayaa eg waan kordhinayaa oo macnuhu waxa weeyaan horta ugu yaraan iyo dhammaanba dadkao dhan ruuxii xasano la yimi tobanka waa loo gaadhsiinayaa tobankii xasana waa la helayaa laakiin maxaa jirta wixii toban ka badani iyada maaha dadkii oo dhan dadku camalka markay samaynayaan dee kolley isku mid maaha isku khushuuc maaha isku ikhlaas maaha bal ijtihaadkooda iyo himadoodana ay kuba sameeyeen waktigay sameeyeen iyo baahi waxyaalo badan baa kala jirta markaa ajrigu waa banaanaya ilaahayna ilaa toddoba boqoloo dacfi waa gaadhsiinaya dee mid toddobada boqol loo gaadhsiiya mid in ka yaroo toban ka ziyaadsan loo gaadhsiiyo haddaba wixii intaa kaba ka ziyaadsan ee waxa weeye ee looma sinaanayo waa bixasabi kolley camalkan iyo khuduucdii iyo ikhlaaskii iyo marka la eego camalkan dee budnaanshihiis iyo waxyaalo badan baa de adigu keenaya laakiin taas ilahay mashiicadiisa ay kuba xidhnaanaysahay laakiin markay noqoto toban iyada ruuxii waa loo wada gaadhsiinaya dhammaanba ruuxii xasano sameeyeyba iyada tani waa inta ugu yar waaziido waman jaa bisayi'ati ruuxa sayi-a la yimaadana xumaana fajazaauhu abaalkiisu sayi'atu sayi-a weeye mila iyadoo kale wakfir balsan eeg ilaahay fadligiis iyo naxariisiis yasmid waa cadligiisoo ruux hadduu sayi-a sameeyey dee sayi-adii mid laba mid ah ayaa jazaheedii noqonaya arinku looma laablaabayo waa fadligii halkii xasanadii toban la gaadhsiiya xataa tan laba lagama dhigayo laba lagama dhigayo waa mid arrin kalaa jirto ilahay wuxu uhi aw akfiro ama sababan ka dhaafayaayo oo arrinku muxuu udhaxaynayaa in sayi-adii sayi-a lamida loo qoro iyo in lagaba dhaafo oo ama waaba ka dhaafaya ilaahay de haddii loo qorona waa sayi-adii marka bal waa fadligiisa iyo naxariistiisa laakiin dee ruuxa maxruumka ah ruuxa halaagsamey waa ruuxa bal xasanaadkii haddaynaan ziyaadada kaleba iskaba tuurno casharaad aan kaba dhigno acmaashiisii casharaadkaydee tobanka tobanka laga dhigayey haddii acmaashiisii halhalkaayd ay ka bataan eeg oo acmaashii halalka ahayd ay noqoto ta ka badan acmaashii toban tobanka noqonaysay de waa ruuxaas waa ruuxaan khayrna lahayn ruux halaagsamayna ee ilaahay wuxuu ihi waa kaasoo ama waan kaba dhaafaya ama ti mid lamidu maan kaga abaal marinaya waman taqaraba minii shibran taqarabtu minhu diraacan tani waa taas ruuxu kol hadduu daaco iyo wax laba yimaado haba yarayste kolley fadliga iyo sawaabka ilaahay siinaya qadarkeed maaha waa qadar aada ugaba badan dee waa tan xadiidka intiisa hore bay nooguma sugan waman taqaraba minii diraacan taqarabtu minhu baacan kolley man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha iyo umuurahani maqsuudka halkan bay noo cadaynayaan waman ataanii yamshi ataytu arwalatan waman laqiyanii ruuxa ila kulma biquraabi اlardi dhulka mugii wax ku dhow ama dhulka mugii igulaba kulma khadi'atan khadi ahaan bal tamyiizahaan baan ku nasbinaynaa oo gef ahaan ah oo ujeeddadu dembi aad iyo aad u badan buu laba yimi oo kuwa dhow dhulka inuu buuxiyo laakiin laa yushriku aan shariig yeelayno maxaa bi aniga shayan waxbo laakiin isagoo muwaxiduu dhintay laqiituhu bimiliha makfiratan de haddii wax loo qabtona waa muddo lagu dahirayo marka dambana lagaba soo saarayo maalkiisu jannug noqoni laqiituhu ana ruuxa waxaan kula kulmayaa bimiliha bimilihaadu waa biquraabi اlardi weeye dhulka mugii oo maxay ah makfiratan dembi dhaafa ama makfira ahaan ah taasaan kulaba kulmaya ruuxu hadduu dembigi uu la yimi haba batee kol hadduu muwaxidnimo ku dhinto horta waa taxta almashiya waa kaa ilaahay ba yihi fajazaauhu sayi'at miluha aw akfiru haddii uu aw akfiridaa muto dee ilaahay uu ka wada dhaafay oo jannadu maca alfaa'iziin isagiyo kuwa aan dembigaba lahayn ama dembigoodii hore loo dhaafay ka toobad keenay buu kalmer ay dee isku mid bay noqon haddii dee looba qabtana waa muddo lagu dahirayo balse dee kitaabkaba waxaan filaya ina hore usoo maray inooguma tim haddaanay inooga dambeyn oo ruuxan dadkan ehlunaarka ah ee ehlunaarka dhabta ah ee weligood kaa baxayn kuwaas weeye kuwan ilaahay yidhi laa yamuutu fiiha walaa yaxya iyo kulamaa nadijat juluudun badalnahum juluuda gayraha liyaduuqu cadaabe amaa dadkan u gelaya waa muwaxidiinte in la nadiifiyo la dahiro ay marka dambe ehel u noqdaan jannadii inay galaan uba gelaya iyaga arrintoodu taa way ka duwantao marka hore ha gubteene way gubanayaan laakiin ixsaas dambe iyo dareen dambe ma yeelanayaan waa dad ku dhimanaya dabadeed baa laga soo saaraya iyagoo gubtay oo dee mawaadicdii sujuuddii ah laguba garto dib loo soo nooleeyo maal xayaad laguba shube laakiin kuwan laa yamuutu fiiha walaa yaxya kuwaasi waa kuwii ehelkeeda ahaa ee dee waxa weeyaan taas ama kan kale gubashada hore way guban laakiin markaa dambe umuurtaa dambe way kaba dunaanaysaa oo ma noqonayaan kuwaa dee kolba jirhkoodii jir cusub lagu soo bedelayo lagu soo bedelayo ma noqoni kuwaa dee aan no dhimanna nooleydna kuwaas iyagu arrinkooda way ka dunaanayaan لقيت بمثل مغفرة قال إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا وكيع بهذا الإسناد horta إبراهيم كان waa أبو إسحاaq إبراهيم بن سفyاn weeye markii hore مسلم muxuu yihi bal snadkiisa xadiiثkan imika وكيع nin baa udhexeeya abubكر بن أبي شhيبة مسلم وxuu hi حdثna abubكر بن أبي شhيبة حdثna وكيع marka تلميidkiisi أبو إسحاaq baa le ana mسلم maanta waan la sinay intaasuu leeyay anigu waa mسلم maanta waan la sinahayo haddii mسلم iyo وكيع ay abubakar udhexeeyey aniga wakiicna xasan ibn bashir baa udhexeeyo waaba la sidmay markaa sheekaygii baan la sidmay waa intaas weeyo sanadka waana dee umuuro iyo aan soo arki jirnay بhada الحadيث xadثna abu qrayb qال xadثna abu mعaawiyaةa عن الأcmaشh بhada الإsناadi نaحو غayr أنه qاala wuxuu yihi falahu caشhru أمثاaliha aw aزiid halkaa wa aزiidudaas waanan kordhinayaan bedelkeeda aw baa taalo amase waaban tobankii waanugaba badnaya kolley waana sida macnuu yahay casharku wala waxoogaa waday haddana intana waan kuba daraynaa sababta waa aad buu sahlan yahayna dee waan soo laqbeeye waqtigiina waa inoo harsanya weli baabu karaahati الducaaءi bitacjiili الcuqubati fi dunya bal karaahada ay karaaha tahay dee ruux maba qaadi karayo weeyaane in la ducaysto bal dedejin ciqaabtii iyo cadaabkii ruuxa loogu soo dedejiyo fi dunya adduunyo oo maaha shaksigii inuu ku ducaysto u ihaha ilaahow wixii ciqaabtii aakhira ad igu ciqaabi layd iminka adduunyada intan joogay iga go intan ee waa cadaabkaa weyn si ugaba baxsado uu leeyahy ilaah wixii aad aakhira igu ciqaabi layd adduunyo iguma soo dedeji taas intaa laguma ducaysto karaahadeedii iyo wax toosan inaanayn cidnama qaadi karto bal aakhiro oo kale de waa meel ilaahay u matalan u abuuray lilbaqa in la joogo uun oon la dhiman marka iyadoo dee saa ilaahay hi wayaatiihi lmowtu min kulli markaa de waxa weeye dhinac kasta ugaba imanaya min kulli jaanibba oo waxaa wax dee inta in ka yar bal aad boqolaal goor iyo kumayaal uga yar ruuxa adduunya uu kuba dhiman lahaa ayaan aakhiro la gubanayaan la dhimanahayna haddana iyada markaa arrin kale ayaa lagu abuuro nasho kaley leedahay laakiin tan wax la qaadi kara maaha dee ciqaabtii aakhira xataa juz yaroo kaba mid ah ruux markaa ilaahay caafiya ha weydiisto ilaahay ha weydiisay lakiin intaa kuba tamaniya ma ku ducaysa bal karaahadeedii bal arrin baana inoo soo socoto aba kan qisadna malaha iyo xadiidkana kol horean mar soo yar sheegay ee waanu inoo dambeeyey xadaثana abulkhaaabi زiyad ibn yaحya alxasaniyu qaala xadaثana mحamed ibn abi cadiyi can xumaydi can haabitin waxumayd طawiil haabit anasna toos buu xogaba wariya waa kan maanta haabit baa kuwa dhex jire can xumaydi can haabitin can anasin ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam caada wuxuu soo booqday rajula nin min almuslimiina muslimiintii kamida waa nin muslimiinta kamidoo xanuunsanayo qad khafata macnaa daciifay weeye aad iyo aad oo khafata macnaa dacufa weeyaan oo jirhkiisii baa dhammaaday aad buu u daciifay oo muxuu noqo fasaara wuxuu noqday mila alfarqi sa shimbirku markan dee aadma dhashan shimbiro baydka un xadun intay kaba jajabto weli aanay dee baalalkii waxaasi uba soo bixin sidaa uu yahay oo kale ayuu noqday macnaa uu dhammaaday uu dhammaaday oo taas ayuu noqday ninkii rasuulka ilaahi baa soo booqday faqaala lahu rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi markuu arkay ninka xaaladiisu siday tahay dee ayuu kolley iyuu su-aashan weydiy o hal kunta miyaad ahayd tadcuu mid ku ducaysa bishayin shay wax miyaad ku ducaysan jirtay aw tas'aluhu iyaahu amase waxaad ilaahay weydiisan jirtay miyuu jiray qaala wuxuu uhi nacam haa ninkii kuntu waxaan aquulu mid idhaahaa allahuma ilaahay ow maa kunta wixii aad ahayd mucaaqibihi mid igu ciqaabaya bihi isaga fi laakhirati aakhira oo wixii aad dee aakhira igu ciqaabi lahayd facajiluu lii fi dunya addunya igu soo dedeji saasaan odhan jiray buu ihi faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayه wasalam wuxu uhi subxaana allah waa kelimo uu laba yimi tacajubba laa tudiiqu cadaabka aakhiro ama ciqaabtiisa ma karaysid aw laa tastadiicu waa isla macne oo macnaa cadaabka aakhiro la mid maaha cadaabkan adduunyo aakhiro iyada dee waa taasoo hab kalaa laysu abuuro ilaahay dadka u abuuro habkaa ay weligoodba joogayaane laakiin adduunye markay noqoto ruux cadaabkii aakhire adduunyo ruuxna kuma karayo waayo nash-adan adduunyo waa tan daciifkee laba dhimanayo oo waxa weeyaan cadaabkii iyo alabka aakhire ruuxu uu inkastaba ha dhibto dee uu si haddana uu nool yahay uun iyada tan midee ruuxu intaa in ka yar baabu kuba dhiman karaa taasi laakiin de waa cadaab ama naciim aan dhimasho lahayn oo wax la karaya maaha haddaba ma karaysid buu leeyahay afalaa qulta ma tidhaahid allahuma aatina fi اdunya xasanata wafi اlaakhirati xasanata waqinaa cadaab الnaar taamaad ku ducaysatid oo saas intaad ilaahay qaab weydiisanayso adduunyana maad weydiisatid dee xasano aakhirana aad xasano weydiisatid taas baa rasuulkii ilaahay kuba yidhi ninkii fadaca qaala wuxu uhi fadaca allaha lahu ilaahay buu u baryey rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh fashafaahu ilaahay baa caafiyey ilaahay baa xanuunkii iyo ciqaab wixii kaba dul ka dulqaaday oo u bogsaday bal xadiidka ta iyada inooguma sugani waa baabka tarjamadii oo ah nahyinta laynagaba nahiyayo ruuxu inuu duco tan oo kalea ku ducaysto waa mid waxaa kaloo inooguma sugan dee waa kan rasuulka ilaahay ducadan uu ninka baray ama saxaabigan baray oo ah allahuma aatina fi dunya xasanata wafi اlaakhirati xasanata waqinaa cadaab الnaar fadliga ay leedahay waayo waa duco jaamica bal xadiid anas ba aha rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh hadduu dee dacwo ama duco dee iska mutlaquu doonaya ku ducaysay iyaduu ku kaaftoomi jiray hadduu duco kaleu ku ducaysanaya jirtay kolley tan buu raacin jiraybo waa kuba soo dari jirayba bal taas iyada oo way nooguma sugantahay dee subxaana allahna tacajub buu rasuulka ilaahay laba yimi ciyaadatlmariidna horeynu fadligeediiyo uba soo marro waa arrinkan rasuulka ilaahay laba yimi ruuxuu inuu balaayo iyo imtixaan de inu de inamaba qaadi karne inuu taa kuba tamaniyana karaahadeeda way kuba suganta ilahay caafiya in la weydiista weeye laakiin balaayo iyo waxyaalaha ta laguma tamaniya ama lama weydiisto maba aha kolleyna lafdigan ah allahuma aatina fi dunyaa xasanatan xasana imaka waa nakiradan kolley de bal waxaan leenahay walow imaka halkan isbaat xaaladii ay tao dee mudlaquun ay tahay ama cumuum aynaan lahayna lafdiga waa lafdi cumuuma de laakiin wixii xasana aan kuba fasiraynayba waan kuba fasiran karna waxaa lagu fasiray adduunyadii cibaadadii fiicnayd waaba laguma fasiray cibaadadii caafiyadii waa laguma fasiray cilmigii waa laguma fasiray risqigii fiicnaa waxyaalo kala duwan aakhirana dee makfiro iyo janno iyo ilaahay radihiisa iyo macnuhu waxa weeyaanun xasanada adduunyana nicamtii iyo wixii fiicnaaya adduunyay inoo shamlinaysaa xasanada aakhirana umuuraha laba yidhi oo dhanna waa waxay noogu wada dhacayso cumuumkan iskagaba xambaaranaynaaye laakiin waa ducadaa dhan ee ah waxay ka tegaysaa aanay jirine khayrkii adduunya khayrkii aakhiraba ruuxa ugaba dhammaanaya haddii ilaahay uba aqbalo tii buu u tilmaamay oo uu rasuulka ilaahay kuto ku hanuuniyey inuu kuba ducayso taas dee waana arrin inoo wada dadka muslimiinta oo dhan ba u wada taalo waana ducada aad iyo aada u mudane bal rasuulka ilaahay aada u ilaalin jire uu laasimi jiray inuu ku ducaysto xdثnah cاaصم بن نضr الطymiي qال xadثna khالد بن الحاriث qaل xadثna حmayd بhda الاسناad ilى qwl wqna cdاaب الناr walam ydkur muu sheegin aزiyaateyntan dambe xagga marka la eego ducada dee uu duceeye waa intan inuu duceeyo ninkii bogsay intaas maa riwaayadan dambe kuba sugnayn xadثnي زهير بن حرب qaل xadثna cفاn qaل xadثna حmاad qال أخbarna ثاmت حmاadkuna waa ina salmo weeye عن أنس أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم dkل wuxuu usoo galay عalى رaجuل nin min أصحaabi أصxaabtiisa kamida yacuudu xaal uu booqanayo wlxaal qad saara ninkaasi uu noqday kalfrqi sida shimbiraha aan weli dee markaa xoogeysan balalkii usoo bixina markaasuu dee ugxantii kaba baxay ma baalbilacsaday ah noqday dضacfiga iyo marka uu yahay tamar daro bimacnaa xadiiث xumaydin غayr anahu qaala wuxuu yihi oo halkan uu raaqata laka bicadaabilah war cadaabka ilaahay awoodu ma haysto ma qaadi kartid ma kari kartid walam yadkur muu sheegin fadaca lah lahu fashafaahu dee laakiin aayadiiyaynu nidhaa maad saa ku ducaysatid way kuma sugnayd dee siyaadada horena waa xadiidkay nooguma sugantao rasuulka ilaahina waa u duceeyey ilaahina waa bogsiye xadثna محamed بن المثنى بن بشhاaر qال xadثna saلم بن نوح الcطاr عan سacيid بن أbي cروبة عan qتاdة عن نص عan النبي صلى الله عليه وسلم بhdا الحdيث والله سبحaنه وتaعالى أعلم سبحاaنك اللهma وبحaمdك أشهد أn لا إله إلا أنت